bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidyaala duurfayla ka dhowaada warka duurnamo warsan qodobada dhugunsidyaalka dheegi doontaan warkanuuna siinkahayna wayba ku mid ahaa amarkii dowladda federaalka soomaaliya iyo hakuweeri iyo ku dhaqangali gudo magaalada baydhaba banaanbaalaa ka dhawaayay baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeedno ee bageeka ku dhi'aya magaalada baydhaba daraawalada wadaayan baabuurta magaalada baydhabo iyo laakaroogay amara bulshada kanool koonfur galbeed ayaa lankabaaqa intii oo ka dadaalaan nadaafada ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo xakamayowka coronavirus-ku la hadalay dhaqaatiirta soomaaliyeeda dowladda soomaaliya iyo muddo kooban fasaxdii duulimaadyada tirada dadkan dhammadii coronavirus oo deeran kun iyo koo kun oo qofa
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
duhurnamo dhugunsidyaala sabtee u taaragdanaya ka ee danta labaatii kowda bilo saddexaad maarsa sanadka lamada kun iyo labaatanka aana soo bahayeena qodobadii warka duhurnamo dhugunsidyaal haddana ka dhawaada yogi oo fisanga dhowaan wayba amara ku baxay dowladda federaalka soomaaliya oo hayteentay muddo tun ishan bera la haki ama la fasaxa guud ahaan jaamacado iyo iskoolada kayaala dalka soomaaliya koonfur galbeed gaar ahaan baydhabo ayaa markaas ku dhaqangaliy weybageeka la fasaxay iskoolada warbixin arrintaas ku saabsan weybanin haye maxmuud cali cabdulaahi
weliba guud ahaanba fasax la geliyay dhammaan iskuullada ka yaala magaalada tanbaydhabo ee harunta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya kureedi marki lama maalinka hore ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre uu soo ka dhawaaqay inti la fasax dhammaan meelowal barashada ee dalka soomaaliya iskuulka macruuf ee primary secondary school iyo geeka seeday weliban isku mid ee iskuullada ankuwing ee magaalada tanbaydhaba weliba barhadda banaanka saytana kala kulmay markii ana seeday maamulada iskuulka sayti dowladda federaalka ayaa mahasaatay inii fifteen days iskoolaadka soomaaliya oo dhan la fasaxa sakhaasatan haddana wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed iyo haddana warqad haneen saarti oo inii iskoolaadka la fasaxa unuun maadaama uun ukumadana wasaaraddii koonfur galbeed dadkii maamulayan oo hoos koyan uun ukumadana marka may ajiibnayi inii ardayda unu fasaxna oo may ladhahay fifteen days kaas unu fasaxna marka haddana may leedahay maadaama khamiistilay go-aanku saabahi ardaygana an wada deerna yaa iskoolka hadda anfurni waa xiisada lamaad hadda an wada sheegnay hadda fasaxni saad aragahayta ini oo fifteen days oonu fasaxna oo idoosha iyo roogaan may leedahay awaamirtii oo meelal ilaabini oon hogaansana dhinaca kale intiyana rooga iskuulka iyo weliba barhadda iskuulkana kala kulmay qaar kumida ardada macruuf primary secondary school kumida ardayda dhikada iskoolka macruuf waana may baan ku tugsana dadka sanadkan foonfoorada walan yimi doona oo bila heer maybo gee korto shalay isniintiya may khamiisti iyo fasax la sheegay laakiin maybo maamulkan guud mayban fasaxay geega maadaama geega soo gono kooni waa lamay diisan korayto na qaadani waan hadana fasaxay taas dartee maana oo sidii coronavirus kan ku badbaadi ilaahay dadku badbaadi kara taas dartee inaan fasaxay saadin fasaxay may bana karasna intii iskuulka geega iskuulka min fasaxay may ba tumishan tumishan maalmood inta la fasaxay waana udurka
iskuullada dhammaan ee dalka ayaa weliba ha ku wajahaan imtixaanadii qaadasa dowladda federaalk ee soomaaliya waana tumasha maalmood yaa fasaha la geli sababta cudurka covid nneteen oo lagobsagawintiisa faafa daraadiya cudurka covid nneteen oo dhanka magadari coronavirus iyo weliba markii hore ku dhambalmay dalka saytiya shiino dhammaadkii sanadkiina dhaafnay ee lamada kun iyo toban sagaalkiyaatana horay usoon kasii faafay guud ahaanba dunida oo dhan
dhinaca kalena maamulka gobolka baa i degmada iyo webaayo baaqan dareena bulshada koonfur galbeed intiyo ka dadaalaan nadaafada sananiisku daacadir amana la isku ilaaliya cudurka dilaaga ee ee kasii faday guud ahaan dunida faahfaahinta warkan way baninhaye cabdulaahi maxamed cabdiraxmaana
shir jaraa'id oo geeka magaalada baydhabo iyo ka qobadan maamulka degmada iyo kan gobolka baay iyo weliba iyo baaka ku saarena sidaiyo bulshada koonfur galbeed iyo inkuugaasha amada lahaayeen cudurka coronavirus oo safbileeranka marahaya caalamka iyo-na kiiska inka horeeyay laha ku sheegay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya gudoomiyaha gobolka baay cali wardheere doyow iyo weliba uuse bulshada koonfur galbeed soomaaliya anka baaqay iniyo ka dadaalan nadaafada waaniyo badyan alla tugowka
degmada baydhabo iyo gobolka baay dhammaantiyo iyo bulshaweynta baydhabo baaqan jeedin fadaan ka hadalow mayba sii sheegana ini siisan adduunyadaba ku war haytan haddii aadi udur la erow coronavirus oo fara kaloo adduunka ka haay ee saas daraadiye baaq mahan jeediyaane ini dadweynaha een wali hata ku bilaawada ee ogaadan ini oonay tahay sidii lunka horseeda fadhi lan welba waajibka ata tillaabooyinka la qaado oo kahaboogna la qaada may faraane dhammaantiyo intu muslimiinta dhammaantiyo ini markan horeysa ilaahay tuugan ini udurkun ilaahay hanin deersin oo guud ahaan soomaali iyo muddoba ilaahay ku haay ini qur-aan lan welba akri meel welbana laka akri kabacda tillaabooyinka oonay tahay laka ilaaliyo oo lasku ilaaliyo unka anka anka muhiimsan oo lana sheego maybu ahan ini oonay tahay nadaafada laka dadaal danyo dhiga mar welba laka dadaal danyo saabun laka dhig lanaska dhawaana dadka la shal dheerada salaanto oo galanta lisgeliyow salaam assalaamu calaykum lay haata oonay tahay galnyaal lanisgelin naniska salaanna yaa faraana dhammaantiyo bulshada nooc welba imeel welbiya roog may waa udur oo masiibe ow masiibadaasna ilaahay ini noohaa ya ya tuugan ilaahay mahadna deersii
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo weyba uusa magaalada muqdisho kulan kala qaadaya dhakhaatiirta soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ayaan ka horeyn dhakhaatiirta ku dhugunsaday tallaabooyinka ka eedan xakamayowka faafowka cudurka coronavirus weybanuusan kukuma hadnagay dadaalsho ka eedan badqabka bulshada weybana ka dhiirigeliya intiyo lama jibaaraan dadaalkaiyo wadanga weyba kulankan googroogsaas oo kale ku hayay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya weybana laaka bandhigay warbixino ku hadalaas guud ahaan xaalada coronavirus magaalada baydhabo geeka weyba kudhiyaya banaanbax laga taageeraayee baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeed soomaaliya
weyb waa banaanbax laga taageeraayo baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeed soomaali weyba geekale ka qabday magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka koonfur galbeed weybaha ku qeyb galay maamulka gobolka degmada ururada hanraabta iyo dhammaan bulshada tumanka xaafadood ee magaalada baydhaba dadka banaanbaxga dhikaayo oo dareerka maran jidadka baydhaba iyo weyba iyo wedeena boorka qoran hadhawaayowka baarlamaanka lamaad koonfur galbeed oo tum i sagaalkii bilayo ka dhawaaqeen guddiga farsamada madabanaan ee howlowka baarlamaanka aana ku mida dadkii banaanbaxga dhikaay iyo la hadaleen warbaahinta fagaaraha degmada baydhabo waligee banaanbaxa kan ka saabsinya baarlamaanka koonfur galbeed oo la dhisi oo la kasalay walaagi isaga shara'an lahay sagaalin iyo shanti qof la kasalay madaxweynaha madaxweynaha koonfur galbeed ciibtii usugu kumudanaay amba shaqadii usuga liing edmadi amba nidaamkista sasuuriga haye oo koonfur galbeed lahaytiya ka dhagaagi dhammaan dadweynaha intaynaiska kooyi maynaiska kooy anigeeka farxad farxaddaasoo eh baarlamaanka cusub dawlad goboleedka koonfur galbeed yalan xambaliyoyahay walha dhawaayahay farxad oo maadaama may leerahay isugeeka bulshadii reer koonfur galbeed waa kale usub umbari maarnee farxada maarne adageeka meelasurugna waaysanna guddoomiyaga hanraabta degmada baydhabo xaawuso korcali oo yaana ka hadalaasi afka bilaanta iyo dhinisha sheegintayoo ka faraxsanyiin hahulowka walayn dararnay banaanbax laka taageeray xukuumaddii lamaad ee baarlamaankii lamaad dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo shalay ma-eedda raatimay la raayis laka ansixiyey may la raayis degmada baydhabo wali intan ku hambalyeeyeen dhammaan shacabweynaha koonfur galbeed wali lana may la raayis baarlamaanka lamaad wali lana hadhawaaw wari la koofaday shaqo xufun iyo horumar iyo mayla rahaysa deegaankuunsiisu ka deerifadii dalalkuusi la midka eh gabagabadii guddoomiyaga gobolka baay cali wardheere doyow iyo guddoomiyaga degmada baydhabo xasan maalin axmed biikola iyo dhinisha ku hadaran hanis bambahawka geeka
may hambalii geeka njeediye wahayne sida landhisi oo dadweynaha reer baydhabo ka faraxsan yihiin gobolka baay dhammaantiyo i koonfur galbeedba guud ahaan qaab dhismeedka oonay toy baarlamaankii lamaad landhisi koonfur galbeed kaasoo ka salaysan mayleraay bay xildhibaano oo tayale dhallinyaro eh iyoonay tohay baarlamaankii oo dhismeejey iska gobsi walbanlayn nibadi iyoonay tohay xasiloonnida laka dhisi maynka hambaliyeena taasay hoggaanka madaxweynaha odayaasha dhaqanka oo xulidii oo suubiyan mayleraay sihufunga xulen guddigii farsamada oo baarlamaanka dhisowshay langbii oonay tohay sihufung yoona oo habaysan hakabiyan eed iyadan ka faraxsangna taageerada mayleraay sughaay baarlamaanka lamaad oo isteedka koonfur galbeed yaa nimbanaan bahay way kala nimbanaan bahay madaxweynaha isteedka cabdilcasiis xasan maxamed oo ka guulaysidii buuqlaagni guulka dhalin usiin walanka hambaleyay taasi waa nimbanaan bahay way marka codsadaane in maylaraayisu muxuu ahay dadweynaha ka qayb galay bannaanbaha sharaf weeya leyn ammaanan way kale ammaanana maylaraay guddoomiyayaasha xaafadaha ammaanana way ammaananeen ururka haweenka guddoomiyihii muxuu ahay ururka haweenka hogaamiyaasha ee dhammaan maylaraaisu muxuu ahay gabroogi shaqadan qobadi dhammaanti oo hambali
wayba amara laakarogaya daraawalada wadawa baabuurta waanyo ka shaqeeyaan gudo magaalada baydhaba waa kumar kaleed maxamuud cali cabdulaahi oo faahfaahinta warkaasnin haya
taliyaga ciidanka ilaalada jididka gudo magaalada tanbaydhaba mayuu mukhtaar ee madagaduud iyo weliba taliyaga saldhigga degmada baydhaba mukhtaar ibraahim axmed yase wadajira shirjara ciidanka qubudanga gudo magaalada tanbaydhaba iyo weliba yoon ku hadalana baaburta sida sharci darada lankadhahwadow gudo magaalada tanbaydhaba ka horeynta shirkaya weliba uusu ku hadlay mayo mukhtaar ou soye taliyaga ciidanka ilaalada jididka magaalada tanbaydhaba welibaanuu soo sheegay intii marar badan iyo hasaaren amara ini waadooyinka magaalada tanbaydhaba sagow leelanka dhahwada korna baabuurta badan mootobajaajada hanasati oona taliyaguusu sheegay intii marar badan iyo gacantaha ka dhigan bajaajooyin oo wadaan dhalinyaro qaangaarna hanasaytiona khatarka ee naftiyo iyo weliba nafta shaabka kala horta leesan baabuur bilee dalasku beh soomado hoolada saaraho hataa wax soomado faawo matalam haddaada baabuurka ngodi meelka dhamate ee ada leesan laangate yanko meelka dhimin yankoonta ka dhimin maya ayaa lakare hoob ada leesan weyteen hebel hebel hebel ayaa lahayn meelkiin toosa date horta leesan kaad inta anakiin yartay meelka uga suusay way siin sheegahay ama yaraado ama guinado baabuur leesan laan baydhoowo mar badanna siin sheegi hadal gaaban iyo hadal dheer asiinka sheegni muddoon war harkakay xaalad jeerta caawideed muddoon aragni unaga yaroo tumun jerkee ama tumo ilamaada jisana jare oo baabur wilaawun aragni oo sharan langobadaana saas caawidee taliyaga saldhigga degmada baydhaba mukhtaar ibraahim axmed yaa dhinaga kale weliba usubaaqan diray milkiilayaalka baaburta safarow iyo weliba haa magaalada ka dhaha shaqeeyawa sa-abniga lang haqiijay inti baaburtiyo iyo ngoosadaan taarga maadaama magaalada baydhaba iyo hagalan baabuur kaled oyo kumidayiga haan jubbaland iyo weliba haan puntland haana sayti oona ciidanka sii baday gudo magaalada baydhabo waana lanshil bikorna haan taargada haysada iyo weliba haan taargalaanta e oo ka saabsan amniga ka saabsan oo meelaraas ka saabsan gaadid oo meelaraas la ka isticmaalo baydhabo mase koonfur galbeed meelaa xaalad amni daraadiye ina baaburtan goosadaan taargi lanka tala galay ogoonsiga dowladda madaasku dhisan lankiya taargi iyo lahayti inay qaadadaan kumad adkeeyeen baaburka ilahayna taargaha xaalad amni kontaroolada booliiska rooga isgoosiga rooga kontaroolada rooga dhammaan walilanaa meelaraas dhabaka qabna xaalad amni hataa malka ogaada koro baawarkan ini guduba ini magaalada roogo mal og wali fadaana ini goosadan taargaha koonfur galbeed haanoo taarga puntland la wiidadan haanoo taarga jubbaland la wiidadan haango taarga oo federaalka wiidadan ma dareema korta baawarta magaalada roogo wali istaraasa wal baawartan dhammaanto wal waqti dhow hagalya halin taargii koonfur galbeed wiidba ku yirin boqolkiiba shan la wiid maxamuud cali warbaahinta warsan baydhabo
dowladda federaalka soomaaliya sheegtay intii duulimaadyada dalka ayaa fasaxday muddo lama maalmood ee siyo dalkan gooyan muwaadiniinta soomaaliyeed ee caalamka ka xayiran duulimaadyadan iyo la rooji doona muddo lama maalmood gureeda markiyo dalka gooyan muwaadiniinta soomaaliyeed ee ka xayiran hana ku mide garoomada caalamka sidiiya sheegtay dowladda soomaaliya waybasaas oo kala amartay intii dalka keliyayo xaggal koranga dad wedan ama diyaarad wedan daawi raashinga miloorkaas ku dhugun sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo tirada dhimashada xanuunka coronavirus iyo korandhaafi shankun gudo yurub waybana subiin ankafaafay talyaaniga isbeen jarmarka waybana iyo hatabiya hayananti korankahi cudurka yoona dhimashada adduunka dhan iyo korandhaafi tumiko kun qofa talyaaniga wayba shaaca ku qaaday lib boqol labaati todoba dhimasho oo dheeri eh jimaadii keliya wadarta tirada dadkan dhammadan talyaaniga iyo deere afar kun sodo ilamo kun waa sodo ilamo qofa waybaa koranka heye tirada dadkan dhammaday cudurka corona gudo wadanka isbeen oo yeena deertay kun ilamo qofa sidiiya sheegde mas-uuliyiinta dalkaasa ku dhawaad labaatan kun qof ayaa ka dhihi cudurka corona gudo isbeenga meela kun shan boqol siyeedi siyeedna iyo kufay lahaadeen cudurkaasa xogyaha aruuridii jaamcadda kiyaala dalka maraykanka waybaye muujiyayana intii inku badan lama boqol iyo lixdan kun qof kiis intiyo hadda yoo la jiifan cudurka xogta iyo saas oo kale waybaa laga sheegaya intii badansho iyo dadka dhammadan ihaan la jiifanba iyo ha ku jeedan dalka shiinaha oo markii hore cudurkan a ku bilaawaday guud ahaan dhugunsidayaal warkaysin kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhaba surunkan inkaga warkaana shuur ismaaciil axmed ee siina dareer siyaasi waanaasiin saarte asaabtay oo kala qayb qaateen mahadnagaysina kama asantin dhugunsidowka warka duhurnama